Iskuulada ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka socda diyaar garowgii ugu dambeeyay ee imtixaanka dhexe ee sanad dugsiyeedka labada kun afar iyo labaatanka shan iyo labaatanka. Imtixaankan ayaa la qaadaa xilligan oo kale iyadoo ardayda lagu imtixaamo daraasaddii ay soo qaateen afartii bilood ee ugu horreysay sanad dugsiyeedka. Maamul ku-xigeenka Iskuulka Hoose Dhexe Sare Cumar bin Khadaab Cabdulaahi Cabdiraxmaan Cabdulle iyo maamul ku-xigeenka Dugsiga Hoose Dhexe Al Luqmaan Ustaas Gariye Siyaad Dhaqane ayaa ka warbixiyey nidaamka u diyaar garowga imtixaanka dhexe.
bismillahi raxmaani raxiim sacabdullaahi kusoo dhowo raadiyo berlula bal waa sidee diyaar garowgeena imtixaanka dhexe ee sanad dugsiyeedka labada kun afar iyo labaatanka shan iyo labaatanka maxaana ugu baaqaysaa ardayda galaysa imtixaankaas islamarkaana uu bilaabanayo koo iyo tobanka bishaan bismillaahi raxmaan raxiim waa ku dhowahay radio beerlula ustaad eh, saa og tahay imtix- waxaa la joogaa wakhtigii la qaadi lahaa imtixaankii dhexe ama bartamaha sanad dugsiyeedka laba kun afar iyo labaatan laba kun shan iyo labaatan Eh, dugsiga hoose dhexe sare ee cumar bin khadaab wuxuu imtixaankaasi u bilaabmi doonaa eh, maalinta sabtida ah oo ay taariikhda ku aadan tahay kow iyo tobanka bisha janaayo laba kun shan iyo labaatan ka dugsi ahaan eh, runtii meel fiican baa inoo maraysaa ardaydii in casharadii eh, rikaab looga sameeyo in naqtiin looga sameeyo oo casharadii aad iyo aad meelihii madmadow uu uu kaga jiro eh, l- la fahansiiyo Eh, runtii waana gebogebo waxaan jecelnahay in maalinta berita uu soo xirmi doono Eh, sabtidan ay u imaan doonaan eh, imtixaankii hadduu alidmo ardayda dugsiga iyo dhammaan guud ahaan ardayda guud ee beledweyne waxaan kula talin lahaa in ay sameeyaan diyaargarow s- iyo eh, in ay ku noqdaan daraasaadkii ay soo qaateen sh- muddadii shanta bilood ahayd si ay uga bormoosaan ama ay u keenaan natiijo macquul ah ama natiijadii loo baahnaa imtixaanka u diyaargalowgiisa walaahi adigu waxaa tahay qof wax soo bartay ama macalin ah imtixaan haddii la yidhaahdo waa loo diyaargaroowaa laba dhinac oo waxaa waaye mashquul ayaa ku imaanayo ardayga ma- mashquul ayaa ku imaanayo macalinkana mashquul ayaa ku imaanayo Eh, waxaa looga baahan yahay ayagana inay kasoo dhex saaraan su-aalihii imtixaanka ku imaanin lahaayeen maamulka sidaas oo kale se mashquula ku imaanayo waa inuu warqadihii imtixaankii lagu gali lahaay uu daawaca marka saddex meelba mashquula ka jiri kara ardaygana mashquula ku imaani kara macalinkana mashquula ku imaani kara maamulkana mashquula ku imaanaya marka ard- ardayda waxaan kula dardaarmayaa inay dadaalaan oo juhdi ay bixiyaan si ay ayagana beri ay u bedelaan maanta macalimiinta taagan ee dadka waxbaraysa ama madaxda maanta wadanka haysa si ay u bedelaan waa inay hadda iyo juhdi ay bixiyaan marka waxaan dardaarmi lahaa in imtixaankaas iyo howlihiisa macalimiinta iyo maamulayaasha kulli ay ar- ilaahay uga cabsadaan ardaydooda ee waxay barayaan Goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa xiliyadan oo kale laga dareemaa diyaar garowga ku aadan qaadista imtixaanka dhexe kaasi oo lagu ogaanayo heerka ay marayaan waxbarashada ardayda.